بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa dersigii konton iyo sideedaad kitaabka suwar min xayaati saxaaba saxaabigu waxa weeyaan salamatu bnu qaysin alashjaciyu alashjaci faatixu اlahwaazi ahwaaz meesha la yidhaahdo ninkii faatixeeda ahaayee furtay ninkaa weeyaan ahwaaz waa meel caana mandiqa mandiqatun taqacu fii garbi iiraan waxa weeyaan galbeedka eeraan dhul dhan iyo gobol dhan oo ku yaalla weeye alahwaaz meelaha diinta islaamka la gaarsiiyey ee saxaabadu gaarsiiyeen dhulal kale fog oo kala tagsan weeyaan qaada alfaaruuqu faaruuq ayaa gutay leylatow habeenkiisa tilka taasa sahraana xaaluu yahay mid soo jeeda iyo cusu xaaluu wareegayo ama roondaynayo fii axyaa'i ilmadiinati magaalada madiine xaafadaheeda baa sayid cumar waa wareegaya qofka habeenkii macnaha waardiyaha haya weeye iska wareegaya wuxuu la wareegayaa liyanaama annaas dadku inay seexdaan mil-a jufuunihim indhahooda muggood qofna qofka hadda wuu walbahaarsanaya cabsanaya hadba waa soo boodaya hadba indhahu kala qaadaya shaqaftoo maqlaba waa naxaya sidaa maaha wuxuu rabaa dadku inay si maaragtay taam ah u istareexaan oo u seexdaan aaminiina xaaleeyihiin mudma'iniina xaaleeyihiin kuwa xasiloon isagaana lagu seexanaya waardiyahayo oo wareegaya oo qofka madaxdaa u fakeraya bulshadiisa wax allaale wixii dhib hameenkaa imaan lahaa yaa ka celinaya u roondaynaya wareegaya si shacabkaas ilaahay mas-uuliyadooda saaray ay u badbaadaan kuwan hurda waa nin iyo nin laakiin maadaama qadarta rabbi isaga uga ugu dhacday mas-uuliyad in la saaray baa waxay keenaysaa inay mas-uuliyaddaas ula walbahaaro oo xilkeeda ka soo baxo wa kaana khilaala tadawaafihi wareegiisaas dhexdiisa waxaa ahaaday bayna adduuri waalaswaaqi daaraha iyo suuqaqa dhexdooda uu wareegayo yastacridu kii soo bandhigdhiga fii dihnihi maskaxdiisa al anjaada diricyada al amjaada ee sharafta badan sharafta leh ragga diricyada ah oo amjaadaayoo sharfan kuwaasoo qalbigiisa kusoo ridi jirado min saxaabati rasuulilahi nebi maxamed saxaabadiisa sal alla alay slam saasuu u roondaynayo wuxuu maskaxdiisa hadba kusoo ridayaa ragga diricyada ee geesiyaashaah ee ahlu sharafka ee saxaabada nebiga ah sababtu waa maxay liyaqcida inuu liyacqida inuu ugu gunto liwaaxidin mid oo minhum ka mida arraayata calanka calaljeyshi ciidanka adaahibi baxaya ama tegaya lifatxi alahwaazi ciidan baa la dirayaa ahwaaz meel la yidhaahda baa la rabaa in la xoreeyo gaalada laga qabto hadba markaasuu saas ragga maskaxdiisa u soo marinayaa ninkuu ciidankaa u dhiibi lahaa calankiisa oo hogaamiyaha taliyaha ciidankaa noqon lahaa ilaa qofku markau hayso intaasoo taliyaal iyo saraakiil iyo hadda waa aragtay saasay u kala dooranayaan raggii baa saas diricyadahaa buu maskaxdiisa saa u soo marinaya iyo qalbigiisa uma maa labisa kama nagaan wuxuu arrinkaa ka fakeraba an hatafa inuu sawdeeyey ama dhawaaqay qaa'ilan xaal leeyahay mid leh dafirtu bihi a leelahay waa hela dafirtu bihi waa ku liibaanay ninkaa rabay hadda gart ninkaa u dhiibi lahaa ciidankaas haddaan ku liibaano hela nacam run weeye dafirtu bih ninkaa helay in shaa allah ninkaan rabay waa hayaa walamaa dalaca calayhi sabaaxu subxii haddou dhashay dacaa wuxuu u yeeray salamata bna qaysin alashjaciya waa saxaabiga tarjamadiisa aan marayno wa qaala lahu wuxuu ku yidhi innii anigu wallaytuka waxaan ku tawallisiiyo kuu magacaabo kuu dhiibay cala aljeyshi ciidanka almutawajihi jihaysanaya wejiga saaraya ila alahwaazi meesha ahwaaz la yidhaahdo fasir soco bismi illaah alla magaci ku soco waqaatil la dagaalan fii sabiili illah ilaahay waddadiisa dhexdeeda kula dagaalan man axad la dagaalan kafara bilaahi ilaahay ka kufriyey waidaa laqiitum haddaad la kulantaan caduwakum cadowgiinna oo min almushrikiina ah fadcuuhum ugu yeera marka hore ila alislaami islaamnimada fain aslamuu hadday islaamaan faimaa an yakhtaaruu fain aslamuu hadday islaamaan falamru waadix warkaas waa cadyahay wixii la rabay weeye fadaalika waadix waaye fadaalika maa nadlubuhu waxaan raadinaynaba waa inay islaamaan dilkooda iyo dhiiggooda ma baanan rabin faimaa hadday islaami waayaan waayo mada markay islaamaan markaas fa imaa an yakhtaaruu inay doortaan albaqaa'a inay ku baaqi noqdaan fii diyaarihim daarahooda iyo deegaankooda oo walaa yashtari kuwa aysan wadaagsan macakum maciinna fii xarbi kayrihim cid kale la dagaalankeed aysan idinla wadaagsan oo gacan idinka siin inay taa doortaan odhaanna u islaamnay cidna la dagaali mayno halka iyagaan joognaa falaysa calayhim dushooda markaa ma aha ila zakaatu zako keliyaa laga qaadayaa walaysa lahum iyana ma laha fil fey-i feyga iyo xoolaha gaalada laga soo celinayo oo laga soo qaniimaysanayo dagaalka lagu soo helay nasiibu nasiib ugama ahan iyana feyga wax kuma leh iyana dagaalkii ma aadin zake keliyay iska bixinayaan ciddii xoola leh taa hadday doortaan daaye wa imaa an yakhtaaruu inay doortaan an yuqaatiluu inay dagaalamaan macakum miciina idin raacaan falahum waxaa u ahaaday midlu ladii kii oo kale lakum idinka idiin ahaaday wa calayhim iyaga dushoodana waxaa ahaaday midlu ladii kii oo kale calaykum dushiinna waxaa baxdaan bay baxaan waxaa heshaan bay helaan waayahay fain abow hadday diidaan alislaama islaamnimo hadday diidaan islaamnimadii waa diideen markii horeba hadday islaamaan labadaasi mid doorteen islaamnimadii waa diideen fadcuuhum ugu yeera ilaa cidaai ljizyati jizyada bixinteeda cashuur baa laga qaadaya waxa weeyaan muslimiinta waxay ku dulqadarayaan oo dul saarayaan dadka ahludimmada ah intaasoo maal ah si ma garanaysaa iyagana loo ilaaliyo waa liqaa'a ximaayatin waxay lacagtaasi muqaabal u tahay ilaalintooda hadda gaaladu iyagaa iyagaaba dee dadkii shaqaalaysiisanayo oo lacag siinayo oo n ma garanaysaa kaamamii waxyaalo u samaynayo oo qaxootiyaal iyo adduun aqbalayo oo macnaha waxa weeyaan diintana way ka warqabaan in badanoo iyaga ka mid ah in islaamku saan qabo dayib iyagii baa marka magangelye iyo kadaafulaan iyo waxaas la weydiisanaya bes waxay intaa diidayaan islaam awood leh oo soo baxa inuu soo noqdo sida waa u jiray welidaaba qofkii xataa juu dhahaa hadal keliya iska daafici leh waxaa laga yaabaa inay bartilmaameedsadaan ama dhahaan ninkaani adduunka maanta lama jaaqaadi karo xilka ha laga qaado waxa weeye waa waxaas sirnacay baa ku jira kadaa fulaan baa ku jira iyo wixii la mid a waay si aan ciidamaba uga hadlin afaarahooda waa baaridiin ay ka dhigaan dadka markaas hadday aqbalaan xoolaha inay bixiyaan wadacuuhum iskaga taga iyo washaanhum iyaga iyo shacnigooda meeshooda ha deganaadeen xoolahana ha bixiyaan waxmuuhum ilaaliya sidaa arag islaamka cadaaladiisa gaalada ha la ilaasho min caduwihim ciddii soo gardaraysataa ha laga difaaco ilaa dadka muslimiintaha bay hoos degan yihiin xoolana siiyaan walaa tukallifuuhum ha ku mashaqaynina fooqa maa yudiiquuna waxay awoodaan wax ka sarreeya xoolaha laga qaadayo iyo shaqada ay qabanayaan waxaysan awoodin dusha ha ka saarinina fain abow hadday diidaan faqaatiluuhum xoolana bixin maynay dhaheen faqaatiluuhum la dagaalama fa ina allaha ilaahay baa naasirukum idinka idin hiilinaya calayhim gaalada idinka hiilinaya ilah gaalada nooga hiili muslimiinta ay dhibayaanna ka dulqaad wain taxasanuu haddii ay daydaysaan bixisnin difaac ayay galeen uma dalabuu ay dalbaan uma dabadeedna dalabuu minkum idinka idinka dalbaan an yanziluu inay ku degaan calaa xukmi illaahi ilaahay xukunkiisa iyo warasuulihi falaa taqbaluu minhum ha ka aqbalinina daalik xukunka ilaahay rasuulka xukunkiisaan ku degnay hadday dhahaan haka yeelinina maxaa yeelay fa inakum idinku laa tadruuna ma ogdin maa xukmullaahi wa rasuulih waay xukunka ilaahay iyo rasuulkiisa xukunkiisu wuxuuya kuwaan ugu xuguna garan maysaan waxay noqon doonto waidaa dalabuu minkum hadday idinka dalbaan an yanziluu inay ku degaan calaa dimmati illaahi wa rasuulih ilaahay dimmadiisa iyo rasuulkiisa walaa tucduuhum ha siinina dimmatallaahi iyo wa rasuulihi ha siinina wainamaa acduuhum waxaa siisaan oo kaliya dimamakum idinka dimadiinna antum idinka annaga ballanka iyaga iyo dimadayada baan idinku qaabilnay kusoo degadheh fain dafirtum haddaa ka guulaysataan fi lqitaali dagaalka gaalada haddii laga gacan sareeyo falaa tusrifuu ha xadgudbinina islaamka arag waxaa gaalo waxgumaadaya haddii laga gacan sareeyo xadgudub looma ogolo muslimiinta walaa taqduruu hana ballanburinina walaa tumailuu meydkan ha suura xumaynina walaa taqtuluu waliidan maxasan hallaynina caruurta yaryar iyo dumarka yaan la taabanin bal fiiri meel kastoo dagaal ka socdo dardaarankan sayd cumar baa waxa weeyaan markii muslimiintu wax la farayo qawaaniinka waxa weye kow shuruucda dagaalada waxyaalaha la ilaalinayo arrintan buu ka tegey sayd cumar arrintaasaa lagu tadbiiqiyaa waayahay faqaala salaamatu wuxuu yidhi samcan maqal iyo wadaacatan adeecid ya amiira almu'miniina waa yeelay waa maqlay waa maqlay waa adeeca fawadachu cumaru cumar baa sagootiyey bixaraaratin si diiran ninkaa ciidanka loo dhiibay si diiran buu u sagootiyey washadda calaa yadayhi labadiisii gacnoodna waayahay waa qabtay biquwatin buu adkeeyey si xooga wadacaa lahu bidaraaca labada gacanto saa qotay buu si tadaruc ku jiro iyo isbihinbihin buu ugu duceeyey uu waayahay khushuuc falaqad kaana wuxuu ahaa sayd cumar yuqadiru mid qadaranaya oo garanaya oo qorshaynaya oo garan kara garanaya daqaamata almuhimmati muhimmada culayskeeda iyo weynankeeda allatii muhimmadaasu alqaahaa uu tuuray sayd cumar calaa caatiqihi ninkan garabka uu ka saaray iyo wa caatiqi junuudihi ciidankiisa iyaa garbahooda culayska uu ninkan saaray ciidanka ahwaas hogaami culayska ninkaas la saaray iyo culayska ciidankiisa la saaray muhimmadda iyo culayska ay leedahay buu sayd cumar garanay markaasuu si khushuuc leh ugu duceeyey daalika arrinkaasi haabit weeye maxaa yeelay lianna alahwaaza ahwaas meesha la dhaho mandiqatun waa mandiqo iyo gobol jabaliyatun buuraley ah wacratun qalax ah wacratulmasaaliki waddooyinkeeduna qalax yihiin meel macnaha waddagoodira oo waddo fiican lahayn yaa oo cagaag ah oo qalax ah weeyaan haye ilaa meelaha marka wax dhacayaan haddii waddooyinka iyo nidaamka iyo meelaha looga imaan karo ay yihiin meelo isku aadan waa arrintu waa saalanta meeshu weliba waa xasiinatulmacaaqili saldhigiyaasheeduna kuwa ay ilaashan yihiin saldhigiyaal adag leh misna waa waaqicatun gobol dhaca bayna albasrati basra iyo wa tukhuumi faris faris aakhirkeeda cirifkeeda waa waddankan iraan hadda yaskunuhaa hadda xujiyada ka timaadiya markaa aragtid xaram ka tagtay alahwaas baa kuwaba waxbaa u qoran shiiraas iyo ahwaas iyo waxyaalahaasaa u qoran waay ilaa meel kasta dadka ka yimid waxaa laga yaabaa inay magacii gobolkii ka socdaan ay ku qortaan maryaha yaskunuhaa misna waxaa dega meesha qowmun qolo ashidaa u daran oo min alakraadi akraadi waa kurdiyiin niman daran baa meesha dega walam yakun lilmuslimiina muslimiintana uma ahanin buddun ka maarmid min fadxhaa furashadeeda ahwaas aw isaydarati calayhaa inay saydareeyaan oo ka qaalib noqdaan liyaxmuu duhuurahum dhabaradooda inay ka ilaaliyaan min hajamaatilfursi reer furus weeraradooda calalbasra ay soo weerarayaan wayamnacuuhu muslimiintu inay ka manciyaan reer furus min itikhaadihaa basra inay ka yeeshaan maydaanan goob dagaal lijunuudihim ciidamadooda oo fatatacaradu salaamatu lciraaqi ciraaq nabadgelyadeedu iyo wa amnuhu ciraaq amnigiisuba u bambaxdo lilkhadari khadar khadar waa khadar marka haddii dhabarka lagaa jiro cadowga dee khatar weeyaan marka waa lagama maarmaan cadowga dhabarka kaa jira in meesha laga saaro waay meeshaan basro oo ciraaq ku taallay marka dhabarka kaga imaanayaan weeraro baa ka imaanaya markaa lagama maara meeshu dhib kasta wadadeedu ha ahaato niman daran oo dagaalyahaniina ha joogeen waxa weeye buuraley ha ahaato laakiin gobolkan ciraaq baa nabad noqonay waddanka oo dhan madiina laga xukumaa inta islaamku gaaray markaa marka waxaan maaragtay intaasoo dowlado isku qabshay waa hal dowlad oo muslimo ah inta kalena waa wila waa waa gobollo iyo manaadiq iyo dad hoos yimaada maamulkaa kore weeye say cumar baa kor ka haysa madaa salamatu bnu qays waa tegey calaa ra'si jeyshi ciidankiisii madaxiisa waa maxay ciidankiiba hogaamiyey alqazi duulayay fii sabiili illaah kayra annahum ciidankaas maa kaaduu ma dhowaan yatawaqaluuna qaliilan wax yar inay gudaha u galaan fii ardil ahwaasi reer ahwaas dhulkeedii yaa xataa dakhaluu ilaa ay galeen fii shiraacin legdan mariirin kharaar mariir waxa weeyaan dagaal qaraar bay galeen waaya maca dabiicatihaana lala qabo meeshaas cimiladeeda alqaasiyati ee qallafsan meel cimilo inkaaran dabeecada waa dabeecat hadihi lmandiqa weeye faqad dafiqa aljeyshu ciidankii waxau gudagalay faqad dafiqa aljeyshu ciidankii waxau gudagalay yucaanii inuu la kulmayo dhedheminayo min jibaalihaa mandiqada buuraheeda annakhirati ee dheerdheeraa inuu macnaha koridooda walxaluwa ciidanku muscidun oo korayo buuraha dheerdheer buu macnaha dhibaato kala kulmay wa yukaabidu wuxuu la rafaadayay min mustanqacaatihaa balliyadeeda almaw'uubati la duumeeyey balliyo duumo leh malaaniyo waa duumo waxaana dhulka biyaha xareedaa fadhiyaan oo biyuhu fadhiyo oo cuduradu ka dhashaan walxaaluwa ciidanku mushilun soo daadegayo dooxada haddii loo soo degana waa meelo balliyaal iyo meelo maarata biyo ku jiraan iyo meelo duume iyo kaneeca iyo dhibi ka jidho haddii kor la fuulana waa buurdhib badan waan la kori karin wa yusaaricu misna ciidanku wuxuu la dagaalamayey oo dhan kale kala legdamayey afaaciyaha meesha abeesooyinkeeda alqaatilata dadka laynays wa caqaaribahaa hangaralayaasheeda iyo dabaqalloocyadeeda assaamata ee sumaysan yaqdaana naa'iman xaaliga ciidanku markuu soo jeedaiyo markuu hurdaba ciidanku jiif iyo joog waa laga tegay soo jeed iyo hurdaba waxaanoo kale abeesooyin iyo dabaqalloocyo waa dhul aan caadi ahayn meesha waaya laakina ruuxa salamata bna qays salama binu qays ruuxdiis almuuminata ee muuminadda ah ashafaafata ee fudud kaanad waxay ahayd turafrifu tii waay ifinaysa waaya ama turafrifu tii fidinaysa biajnixatihaa garbaheeda waxay ku fidinaysay fowqa jundihi ciidankiisa dushiisa wuxuu ka dhigan yahay ninkan kaartada iyo caqliga ilaahay siiyey inuu macnaha ciidankiisa uu saa ugu dul fidinayo fa idan isla markaa alcadaabu cadaabkii iyo dhibtii meesha ka jidhay cadbun waa isagoo macaan alcadaabu cadbun cadaabkii waxaaba moodaa inuu macaan noqday dhibtii waidan alxasnu tiiraanyada iyo dhibtiina sahlun waa iyadoo sahl ah waa ninka kaartadiis sayd cumar waa ninkuu yidhi allela waa helay ninkaan rabay falaqad kaana wuxuu ahaa yatakhawaluhum kii siiya ciidanka bilmawcidati wacdi allatii mawcidadaasoo tahuzu nufuusahum nafafyaalkooda gilgilaysa hazaa ruxruxid ciidanka haddii muraalka loo dhiso lala hadlo oo loo khudbeeyo oo la maaragtay dhiirigeliyo oo saasuu ahaa wa yutricu wuxuu ka buuxinayey layaaliyahum habeenadoodana biaraji lqur'aani wuxuu ka buuxinayay xilliga habeenadoodaana qur'aanka udugiisa iyo caraftiis qur-aan baa la akrinaya waayahay faidaa hum waaba iyagoo maqmuuruuna la buuxiyey bidiyaa'ihi iftiinkiisa saabixuuna waaba iyagoo dabaalanaya fii la'laa'ihi waaya nuurkiisa naasuuna waaba iyagoo halmaamaya maa masahum waxa taabtay oo min canaa'in dhib iyo wanasabin daal ah canaa wanasab waa isku mid waa dhibtood iyo daal iyo noog imtathala salaamatu bnu qays wuxuu fartoomay liamri khaliifati lmuslimiin muslimiinta khaliifahooda amarkoodii famaa in iltaqaa lamaba u kulmin biahli lahwaas reer ahwaas xataa carada calayhim ilaa uu u bandhigay adduquula inay soo galaan fii diin illaahi ilaahay diinkiisa waxa weeyaan marka hore diintaa loogu yeeray dardaarankii buu fulinaya fa acraduu waa jeensadeenoo wanafaruu waa carareen waa balaaya gaaladu waaye fadacaahum wuxuu ugu yeeray ilaa cidaa'i iljizyati jizyada yaa inay iska dhiibeen waa dardaarankii faabo waa diideen wastakbaruu waa iskibriyeen bixin maynay dheheen falam yabqa maha baaqi noqon amaama almuslimiina marka kayru rukuubi lasinnati warmaha inay fuulaan waxaan ahayn warmaha inay adeegsadaan weeye farakibuuha way koreen mujaahidiina xaalay yihiin kuwo jihaadaya fii sabiili illaah raaqibiina xaalay yihiin kuwo jarinaya bimaa cindahu alla agtiisa waxa aho min xusni hawaabi hawaabkiisa wanaagsana ilaa waxa weeyaan islaamina waaye gaaladii xoolihiina bixin waaye waxaa soo haray in lala dagaalamo daarat ilmacaariku dagaaladii baa wareegay xaamiyatan xaalay tahay mid kulul dagaal kulul bay dhahaan xaamiyatan labaa xaal ay tahay macaarigtaasi horitaankeedu miduu kulul yahay waay kuleylkeedaa daran kalaa inahaa labaa soo ma hayn mustadiirata sharari xaalay tahay shararkeeduna miday dulduulayaan wa abdaa fiihaa dagaalkaa dhexdiisa waxay muujiyeen alfariiqaani labada kooxood fariiqu lmu'miniin wa fariiqu lkufaar min duruubi lbasaalati geesinimada noocyadeeda maabay muujiyeen lam tashhad lahu aysan xaadirin alxuruubu dagaaladu nadiiran wax la mid ah ilaa fi lqaliili naadir wax yaroo naadira mooyaane geesinimo wax la mida aan la goobjoog laga noqon wax yar mooyaane ayay muujiyeen labada qolaba uma maa labitad kama nagaan an injalat ilmacaarik dagaaladii inay ka faydmeen can nasrin mu'azarin nasri la quweeyey oo lilmu'miniina u ahaaday kuwa mu'miniinta almujaahidiina jihaadaya liiclaa'i kelimat illaahi ilaahay kelimadiisa koraysiinteeda iyo wahaziimatin bay ka faydantay jabid munkaratin la inkiray jab xun baa ku dhacay sooma maqal lilmushrikiina kuwa gaaladayo ee acdaa illahi ilahay cadowgiisa waxaan dadka laynaya waa wax cadow ilaahaya waa waxaan ilaahay rumaysnayn waa waxaan rasuul rumaysnayn waa waxaan diin rumaysnayn ya waa gaalo xun weeye waay alih abuuray bay diidan yihin walamaa wadacat ilxarbu dagaalkii markay dejisay awsaaraha culaysyadeedii dagaalkii waa dhammaaday wey baadara salaamatu bnu qays xataa tadca alxarbu awsaaraha baadara salaamatu bnu qaysin ayaa degdegay ilaa qismati اlghanaa'imi haniimooyinka qaybintooda u degdegay fariid waaya beyna junuudihi ciidamada dhexdooda u qayba fawajada fiiha wuxuu ka helay jal xilyatan buu ka helay xilyo nafiisatan wanaagsan oo qaali ah waaya xilyada waxaa laisku qurxiyo wey fa axabba wuxuu jeclays an yudxifa inuu u hadiyeeyo bihaa xilyadan amiira almu'miniin in loo hadiyeeyo ayuu jeclays waay hal qaaliyaa la hel faqaala lijunuudi wuxuu ku yidhi ina haadihi lxilyata xilyadan loo qusimad beynakum haddii idinka la idiin qaybiyo lamaa facalat ma samaynayso macakum micina shay-an waxba idinma qaybsamayso wax weyn idiin tari mayso haddii hadda aan idiin qaybiyo idinkaana xaq u leh fahal tadiibu anfusukum naftiinnu diibma ku tahay idaa bacana fahal tadiibu anfusukum nafafyaalkiinnu ma diib noqonayaan idaa bacanaa markaan dirno bihaa xilyadan ilaa amiiri almu'miniin amiiri almu'miniin cumar bin alkhadaab faqaaluu waxay dhaheen nacamhaa fajacala alxilyata xilyadii wuxuu geliyey wuxuu yeelay fii safadin santuuq yar ayuu gesh wanadaba rajulan ninba u yeero min qowmihi oo bani ashjac ah wa qaala lahu wuxuu ku yidhi imdi tag waayahay ila almadiinati aad anta adiga iyo waqulaamuka addoonkaada wa bashir amiira almu'miniina ugu bishaaree bilfatxi ahwaas in la furtay wa adrifhu siih amiira almu'miniin bihaadihi alxilyati xilyadanna gacanta ka geli fakaana lirajuli ninkii waxa uu ahaa ninkii alashjaciyi ninkii ashjaciga ahaa maca cumar bini اlkhadaab cumar bni اlkhadaab maciisa khabarun war oo fiihi dhexdiisa cibarun cibrooyin ku sugan yihiin iyo wacidaatun wacdiyaal waxbaan dhex maray falnatruki lkalaama hadalka aan uga tagno lahu ninkaa isaga ah ee ashjaciga ah liyarwiya lanaa sow noogu wariyo khabarahu bal qisadiisii binafsihi isaga nafsadaantiisa noogu sheego qaala rajulu ashjaciyu ninka ashjaciga ahaa wuxuu yidhi madaytu waan tegay ana aniga iyo waqulaamii ila albasrati basraan aadnay fashtaraynaa waayahay waxaanu gadannay raaxilatayni laba raaxilo laba daabadood oo mimaa kii ah acdaanaa salamatu bnu qaysina siiyey waaya wa awqarnaahumaa waxaanu ka buuxinnay zaadan sahay ayaanu ka buuxinnay waayahay sahay baan ka buuxinnay sahay baan ka buuxinnay markaan sahaydii ka buuxinnay uma dabadeed yamamnaa wajhaynaa wejiya labadayadii weji wejiyadayadii waxaan u jeedinay u qasadnay shadra almadiina madiine xaggeeda waayahay falamaa balagnaahaa madiine markaan gaarnay nashadtu amiira almu'miniina amiiru lmu'miniin baan raadiyey fawajadtuhu waan helay waaqifan xaalayha mid taagan yuqadi lmuslimiina muslimiinta isagoo quudinaya walxaal huwa muttakiun uu ku dangiigsan yahay ama cuskanayo calaa casaahu ushiisa kamaa yasnacu raaci sida qofka xoolaha la jooga macnaha sameeyo nin reermiyo xoolo iska raadi markuu yimaado ulbow saar dhulka intay ugu muto hadduu doono salkow saa u saaraya hadduu doonana saasuu dhahaya dadka miyiga soo maray waa garanaya waxa weeye amiirulmu'miniinoo sidii nin iska caadaya ul saas kaga maaragtay cuskanaya oo baan meeshii arkay oo dadkii cunno u qaybinaya waayo wa kaana waxaa yaduuru kii ku dul wareega cala alqisaaci xeeryaha walxaal huwa yaquulu liqulaamihi wiilkii addoon u leeyahay qulaamkiisa oo yarfa la dhihi jiray yaa yarfau zid u ziyaadi haa ulaa'i kuwan xeeradan laxman xoogaa heliba ugu dar yaa yarfa zid u ziyaadi haa ulaa'i kuwan khubsan kuwan rootigaa ku yaraya kiminsa xoogaa ugu dar yaa yarfa sid haa ulaahi kuwaana ugu dar maraqan maraq inta xeeraabuu ku wareegaya qolaba wixii ka yar leeha loogu daro ee dadka muslimiinta ah iyo ciidamada waaya waa muslim sheegaya hadda qofkii xoogaa yaroo ciidana loo qoro waaba ka cunayaanba ama waa waa ka goosanayaan waxay doonaan bay samaynayaan waaya islaamnimadu waa ku dhaqan falamaa aqbaltu calayhi markaan soo qaabilay qaala wuxuu yidhi ijlis ninkaan yimid fariiso fajalasu waa fariisay fii adna naasi dadka meesha u dambays waqudima liya acaamu cunaa la ii keenay faakaltu waa cuno falamaa faraqa annaasu min acaamihim dadkii cunadii markay ka faaruqeen qaala wuxuu yidhi yaa yarfa irfac dallac qisaacaka xeeryahaada dadka xeeryaha ka gur waaya uma madaa waa tegey sayid cumar fatabictuhu waa dabagalay falamaa dakhala daarahu gurigiisa markuu galay istaadantu calayhi waa ka idan dalba faadina li waa iidna waa soo gal weeye la heli mayo iyo la dhihi mayo qofka madaxda iyo lama helo iyo waa la waayey iyo looma geli kara iyo faidaa huwa jaalisun waaba isagoo fadhiya calaa ruqcatin jaan oo min shacrin tima ah ka samaysan muttakiun waa isagoo ku dangiiga calaa wisaadatayn laba barkimood oo min jildin maqaar ah labadaa barkimoodoo maxshawatayni maxshawatayni la cubay liifan liif waay waa balka geetimireedka fadaraxa lii wuxuu ii soo tuuray ixdaahumaa labadii barkimood middood bayrobaltaan adigu fajalasu calayha iyadii baan ku fadhiistay waa fadhiga- waa kuwan fadhiga ah waidaa khalfow gadaashiisa waxaa ah sitrun daah faltafata naxwa sitri daaha xaggiisa buu soo agfiiriyey wa qaala wuxuu yidhi yaa uma kulhuum yaa uma kulhuuma hadaana hadaana cunadiina sii qadada noo keena naloo yimide faqultu waxaan idhi fii nafsi maadaa casaa muxaau mudan yahay an yakuuna inuu noqdo dacaamu amiiri اlmu'miniin amiiru اlmu'miniin cunadiisa aladii dacaamkaasoo khasa bihi nafsa naftiisa ku gaargaltolow cunada madax de amiiru lmuminiin de cunada madaxweyne oo kale ka dhiganta maanta cunada loo sameeyo hadda aragnay wuxuu dadka usoo qaybiyey oo haddaba ninkaan wax ka soo cunaye abo cunada naftiisu ay gaarka la taho loo sameeyo maxay noqon doontaa fanaawalathu waxay u dhiibtay khubsatan kimis oo bizaytin maca zayt kimis qallalan iyo xoogaa saliida calayhaa milxun milix baana lagu dardaray lam yudaqo aan la tumin milix dee miramirihii ah baa saas loogu waxeeyey milixuna cunnadu islaaxiyaa lagumana badiyo waayahay faltafata ilay waa soo fiirshay sayid cumar qaala wuxuu yidhi kul cun famtahaltu waa fartoomay amarkiisiio wa akaltu qaliilan xoogaa yar baan iska googoostay cunadaan qalalan wa akala huwa isna waa cunay famaa ra'aytu ma aran axadanoo axsana minhu ka wanaagsan aklan cunid si fiican buu isagu cuna sababtoo ah cunadiisa waa inta sidaan ah uma qaala wuxuu yidhi isquunaa sharaab noo keena na waraabiye fajaa'uuhu waxay ula yimid biqadaxin weelo fiihi sharaab sharaab baa ku jiro min sawiiqi shaciiri heedda teeda sawiiqaaye la la milay ama la miray a sawiiq waxa weeye shaciir saloolkeedoo kale waa maaragtay biyaheedii weeyaan faqaala wuxuu yidhi acdu rajul awalan ninkaan ila jooga marka hore siiya sharaabka faacdownii waa isiiyeen faakhadtu lqadaxa alla cadaalasana weelkii baan qaatay fa sharibtu minhu qaliilan wax yaraan cabi idaa id kaana wuxuu ahaa waayahay wax yar markaan ka cabay id kaana wuxuu ahaa sawiiqii waayahay aniga sawiiqaygu adyaba minhu mid ka wanaag badan wa ajwada ka ka wanaag badan adyaba wa ajwada wey waa isku mid wax yaraan ka cabi uma akhadahu isagii baa qaatay sayd cumar fasharaba man waa cabi xataa rawiya ilaa uu ka ka dhergay ka cokanaaday waaye cadaalad haddaad samayso waxaa helaysaa waxaa rabto o dhan oo wanaagah uma qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii allihii baa xamdu u ahaaday adcamanaa na quudiyey barwaaqada aan cunnay faashbacanaa na dherjiyey wasaqaana allaha na waraabiyeyo faarwaana na okanaysiiyey dadkaan maanta maba yaqaanaa waxaas cunno haa shacabka caadigaa baan qaarki u aqoon iskadaa madaxde waaye cinda daalika bo iltafa iltafadtu ilay waa fiirshay wa qultu waxaan idhi ji'tuka waxaan kuula imid birisaalatin warqadaan ku wadaa yaa amiira almu'miniin faqaala wuxuu yidhi min ayna warqaddu xaggee ka timi isma garanayaan faqultu waxaan idhi min cindi salaamata bni qays waa nin la yaqaan faqaala wuxuu yidhi marxaban bisalaamata bni qays wa marxaban birasuulih safiirkiisa uu soo dhowow salamana ha soo dhowaado waaya xadinii iiga waran horta intaana warqadda akrini can jeyshi lmuslimiin muslimiinta ciidamadooda faqultu waxaan idhi kamaa tuxibu saa jeclaan lahayd bay ahaayeen yaa amiira almu'miniin assalaamatu nabadgelyo wadafaru guul calaa caduwihim ay ka guulayseen iyo wa caduwillahi ilaahay cadowgiisa bay ku sugnaayeen wa bashartuhu waxaan ugu bishaareeyey binasri guul wa akhbartuhu waxaan u warramay khabaral jeysh ciidanka warkiisii oo dhan jumlatan wa tafsiilan si guud iyo si gaargaaraba faqaala wuxuu yidhi alxamdu lilaah ilaah baa xamdu u ahaaday acdaa ilaahay waa bixiye waxbuuna siiyey fatafadala ilaahay waa tafadulay waa noo dheera ziyaadiyey wa ancama ilaahay waa nicmeeyey faajzala waa badiyey ya xamdan jaziila waay waay waay akram man su'il waay uma qaala wuxuu yidhi hal mararta bilbasra basra iyada ma soo marha waddanka maamusho waa inaad ka taqaanid dalka hadaadan waxba ka aqoon faqultu waxaan ihi nacam yaa amiira almu'miniin faqala wuxuu yidhi kayfa almuslimuun basra see ahaayeen muslimiintii faqultu waxaan idhi bikhayrin oo min allaahi ka ahaaday faqala wuxuu yidhi kayfa alascaar ascaarta iyo bucsharada iyo badeecada qiimahaas sicir barar mayaa jira mise xaaladdu ilaa haddii sicir barar dhexo leemalka hoose dabaqada hoose o dhan dadka waa u dhammaanaysaa ma gadan karaan wixii laba jibaar bay ku noqonayaan iyo ka badan dhibaato qultu waxaan idhi ascaaruhum ascaartoodu arkhasu ascaarin ascaar midda u jaban bay ahayd badeecadu waa jabnay faqaala wuxuu yidhi wa kayfa laxmu hilib ma la hayay meesha dadku hilib ma haystaan hilib ma la helaa fa ina alaxma hilibku shajaratu lcarabi carab geedkeedii weeyaani walaa tasluxu lcarabu carabna ma suu banaato ilaa bishajaratiha geedkeeda inay hesho mooyaane oo hiliba hilib carab waa looga maarmaan meesha hilib ma lahay wadanku hilib ma laha faqultu waxaan idhi allaxmu hilibku kaiirun buu ahaa mid badan wafiirun oo buuxa faltafata wuxuu fiirshay ila safadi santuuqii alladii kaasoo macii macayga ah waa wax santuuq yar waqaala wuxuu yidhi maa haada aladii biyadika waa maxay waxaan gacanta ku hayso faqultu waxaan idhi lamaa nasarana allaahu ilaahay markuu nooga hiiliyey calaa caduwinaa cadowganagii ayaan jamacna alkhanaa'ima khaniimooyinkii soo ururinay fa ra'aa salamatu salama wuxuu ku arkay fiihaa khaniimada xilyatan waaye bilad faqaala liljundi ciidankii wuxuu ku yidhi inna haadihi xilyadaani low qusimad calaykum haddii la ydiin qaybiyo lamaa balaqad minkum shay-an waxba idinka gaari mayso fahal tadiibu nufuusukum nafafyaalkiinnu maku diib noqonayaan ma diib noqonaysaa inbacadu bihaa haddaan diro liamiiri lmu'miniina faqaaluu waxay dhaheen nacam raallaan ka nahay uma dafactu ilayhi markaasaan sayd cumar u dhiibay bisafadi santuuqii iraabiba xilyadu ku jiray falamaa fataxuu markuu furay wanadara uu fiiriyey ila alfusuusi faska fargashiga iyo meeshaan saa usoo buuran oo gaarkaada qurxoon oo dee gebigisaba loo qaato intaan halkan ka muuqda weeye moogta waxa weeye alaxjaaru alkariima dhagaxyada dheemanka alatii tuudacu la dejiyo fi lxuliy waxa laysku qurxinayo ba halkan yaroo fargashiyada iyo saas kor uga taagan markuu saa inta fas uu leeyahay iyo waxaan u arkay bismillaah de kuwaan la goyn karin haddaba adduunka yaalle allatii taasoo fiihi dhexdiisa oo min beyni axmara mid guduudan iyo wa asfara mid jaallaa iyo wa akhdara mid cagaarana waxaa birbirqaya oo fasuusta ah oo halkan ku jira markuu arkay sayid cumar waaya buu fiiriyey wa habata waa booday min majlisi meeshuu fadhiyey wa jacala yadow gacantiisii wuxuu yeelay fii khaasirati kelidiis waaya waalqaa waxau tuuray bisafadi santuuqi cala alardi dhulkau ku tuuray faintahara maa fiihi waa firdhiyey wixii ku jiray daata alyamiini iyo wadaata ashimaali saasoo u kala seegshay midig iyo bidix waaya waxa hadda adduunku madaxda urursanayso dee dadkaasi ma rabin waaya sharaf iyo cizina waa qaateen adduunka waa maamuleen nabad iyo mid kasta isagoo la jecel yahay oo toban sana hayo xilka oo ka badan hayo oo qaar ka yar hayaan baa tii rabbina u timi waaya hadda adduunka dadka wax iska urursanaya laftoodu dee waa ka tegayaan wixii waa iska kaydinayaan mooyaane ma iyagaa wax saas ka calfanaya fadanna alnisaau dumarkii waxay u maleeyeen anii uriiddu inaan doonayo ikhtiyaalahu inaan shirqool ku dilo sayd cumar sayd cumaroo markay arkeen saa wax u sayrinayo saas keliyaha fa aqbalna xag waxay soo qaabileen naxwa sitri daaha xaggiis uma altafata ilay sayid cumar baa soo fiirshay waqaale wuxuu yidhi al ijmachu soo ururi waxaanaan dhulka ku qubay dhulka ku dhuftay waqaala liqulaamihi yarfacna wuxuu ku yidhi idribhu ninkan garaac wa ujichu xanuuji fajacaltu waxaan gudagalay ajmacu anigu inaan soo uruurinayo mantahara wixii fir- firqay oo firirsamadoo mina safadi ah ka ka ka ee sanduuqa wixii ka kala yaacay wa yarfa'u yarfa ninka la yidhaha waa nin magaci yadribuni inuu igu dhufanayo usha ila dhacayo uma qaala wuxuu yidhi qum istaag ninka ii yimidow hayra maxmuudin xaalu yahay- xaalaa tahay mid la mahadiya kayrkiis laa anta walaa saaxiibuka adiga iyo ninkii kuu soo dhiibayba midna idin mahadin maayee faqultu waxaan ihi iidan liiidan bimarkabin gaadiid yaxmilunii xambaara ana iyo waqulaamii ila alahwaas bal gaadiid aan raacno oo ahwaas ku tagno na sii faqad akhada qulaamuka addoonkaadaana naga qaatay raaxilatii hasha neefkan wadanay ninkan yarfaca dee wixii naga qaatay bal waxaan waddankii ku gaarno anala sii faqaala yarfa faqaala wuxuu yidhi yaa yarfa acdihi sii raaxilatayni min ibili sadaqati sadaqada geeleeda ka sii lahu ninkan iyo waliqulaamih uma qaala lii wuxuu yidhi idaa qadayta xaajataka minhumaa labadan neef dantaada markaa ka soo gudatid wa wajadta aa heshid man huwa aslaxu lahumaa man duul huwa isagu axwajo u baahi badan lahumaa labadan neef geela minka adiga kaaga baahi badan fadfachumaa ilayhi sii anigu soo celine muslimiintaa qofka adiga kaaga baahi badan markaa aragtid labadaa neef sii adiguna aad dantaada ku gaadho oo waddan ku tagtid waay dadka muslimiinta xaqoodii way xooli dowladde waay qof iskaga xaragoon maya qultu waxaan idhi afcalu waa samaynaya yaa amiira almuuminiin nacam afcalu waa samayn in shaa allah uma altafata ilaya waa isoo fiirshay sayd cumar waqaala wuxuu yidhi amaa wallaahi lain tafaraqa aljundu haddii ciidanka kala tago qabla an yuqsama iyagoo aan loo qaybin fiihim dhexdooda haada alxuliyu dheemankan iyo biladan ciidankii ka gaar haddii aadan ka gaarsiinoo ciidanku kala tago iyadoo aan loo qaybin la afcalanna kugu sameeyeen bika adiga iyo wa bisaaxibi kaba alfaaqirata dhabar jebin yaa adiga iyo saaxiibkaa ku soo diray maamulihii guud taliyihii waxaan idinku samaynayaa alfaaqira waaye dhabarka idin jebinaya maxaa iigu soo qaadeen xoolaha dadkii ciidankaa waxaan xaq u leh waa ciidanka xoolaha aniga ha iisoo urusheen ninka madaxda mid yaraahday mid waxaa weeye maxaa la iigu keenay u celiye ciidankii lahaa ciidankaa intuusu kala tegay inaan ka gaarsiiye tadunnu an yufcala biha faaqira alfaaqira markaasaa riciraha dhabarkaa la yihahda ayib qofka haddii dhabarka riciruhu jabaano halkaas bas weeye waa waa xaalad khatar ahado waa la ogaadayba caafimaadka lagu ogaaday famadaytu waan tegey min tawi tawdaydiiba waa maxay isla markaygiiba wanagoo soomaaligan waa kaag dhowya xataa ataytu ilaan ka tegay uga tegay salaamata waqultu waxaan ku idhi baaraka ma baaraka allahu ilaahay ima barakayn lii aniga fii ma اkhtasastanii bihi waxa igu khaas yeeshay hawshaa ii xil saadhay la ima barakayn waxbaa iga raacay iqsim qaybi haada alxuliyi xullidan fi ljundi ciidanka qabla an taxila bii wa bika aniga iyo adiga intaysan ku degin daahiyatun musiibo dhabarjaba faaqiradii weeyaan deg deg nooga qaybi hal santi mushaarka ku dar waaye xuquuqda iyo dhididka ciidamada dadka muslimiinta ah waay wa akhbartuhu waxaana u warramay alkhabara warkiina kala dhex maray aniga iyo sayd cumar famaa qaadara kama tegin waayahay isagii markaan sidaa u sheegay kama uusan tegin saxaabigii majlisahu majliskiisii kama tegin waa salama bin kayse alashjaci ilaa bacda an qasamahu inta u qeybiyey bay fiihim dhexdooda mooyaane hal mar baa loo kala tuura waaye awal iyaga raalli ka noqday laakiin sayd cumar waa soo diiday waa loo kala qaybiya marka الله أكبر والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب